hindise sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka oo soo maray akhrinta koowaad iyo tan labaad ayaa waxaa maanta uu maray akhrintiisa saddexaad iyadoo ka hor ansixinta sharcigan uu fadhiga ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya maxamed faarax nuux kaas oo ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray sharcigan iyo talooyinka xildhibaanada ee lagu biiriyey
mudanayaal dhammaan isbedelka ku dhacay wuxuu ku salaysan yahay aragtidii iyo kala soo jeedintii wixii suuragal ahaa ee xubnaha golaha soo jeediyeen waa ogtihiin ade qof walba aragtidiisa labada suuraga koobi karo laakiin wixii sikin helay suuragalna ka ahaa waa qaadanay sida halkan ku aragteen buugga marka hadday jirto meel meel la soo jeediyey laakiin aan meesha ka muuqan ama sikin bay weeday codkaasu waa la sikingarayn ama duruufo diiday baa jira oo ama sharciyo inay sharci kale ka hor timi sida sharciga maalinta maaliyadda ama duruufo kale oo xeerku leeyahay oo inay la jaanqaadooda waa laga yaabaa kulligeen way tixgelinayd sharaf baan idin haynaa iyo karaam
boqol shan iyo soddon xildhibaan ayaa haa ugu codeeyey hindise sharciyeedka hanti dhowrka qaranka waxaa ka aamusay afar xildhibaan halka saddex xubnood ay diideen sida uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow oo maanta guddoominayay kulanka golaha shacabka xildhibaanada ka aamusay waa afar xildhibaan xildhibaanada diiday sharciga inuu gudbo waa saddex xildhibaan xildhibaanada ogolaaday sharcigan inuu ansaxo golaha uu maro waa boqol soddon iyo shan saa daraadeed sharcigan hidsharceedkan karoorka qaranka waa ansax wixii hadda ka dambeeya golahana wuu ansixiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan cige ayaa golaha shacabka ugu mahadceliyey ansixinta hindise sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka wuxuuna sheegay in hindis sharciyeedkani uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo wasaaradda maaliyadda ugu horeyn waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una mahad celinayaa golaha shacabka oo runtii waajibkiisii qaran ka gutay hindisa sharciyeedka ama xeerka hanti dhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna waxaan sidoo kale rabaa inaan aad uga mahad celiyo xildhibaanadii dooda caafimaadka qabta ee quruxda badan ka dhiibtay xeerkan akhriyihii hore akhrintii koobaad iyo tii labaadba waxa uu ka mid ahaa xeerarka sida weyn looga dooday xildhibaanadu inta badan aaraadooda waa ka dhiibteen guddiguna aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa runtii sida quruxda badan ee waafiga ah ee ay u weeleeyeen aaraadii kala duwanayd ee xildhibaanada ka timi iyo wakhtigii iyo dadaalkii ay geliyeen soo dhammaystirka xeerka hantidhowrka aad iyo aad baan guud ahaan idinku mahad celinayaa baarlamaanka soomaaliya ayaa horay u meelmariyey dhowr hindisa sharciyeed kuwaas oo udubdhexaad u ah nidaamka hay-adaha kala duwan ee dowladda saynab abuukar v o a muqdisho